salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee rediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muqdisho lagu soo dhoweeyey agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta oo maanta daah furay barnaamij ku baxaya luqadda talyaaniga oo laga sii dayn doono rediyo muqdisho gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ku dhawaaqay howlgalka dhan ah kooxaha amnidarrada ka geysta magaalada beledweyne wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan laba iyo toban qof oo ku dhimatay isbuurasho ka dhacday macbad ku yaalla dalka hindiya waa habeennimo sabtiya axdina ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad sannadda labada kun labayilabaatan haatanna kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiise maxamed xasan laftigareen ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha adancadde kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo xubno ka tirsan koonfur galbeed ujeedka socdaalka cabdicasiis laftagareen ayaa ah ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka ee uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble kaasi oo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka horey waxaa muqdisho ugu sugnaa madaxda maamulada puntland galmudug iyo hirshabeelle kuwa oo ka qaybgeli doono shirka madasha wadatashiga qaran agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa maanta daah furay barnaamij ku baxaya luqadda talyaaniga kaasi oo laga sii dayn doono rediyo muqdisho muuse cismaan abtow ayaa warkaasi faahfaahinaya agaasimaha guudda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya ayaa maanta dahfuray barnaamij heshiis ah oo ku aadan luqadda talyaaniga in laga baahiyo laga bilaabo maanta raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta munaasabada daahfurka ayaa waxaa ka soo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta agaasimayaasha waaxaha iyo wariyaal agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa ka hadlay muhiimadda luqadda talyaaniga in laga baahiyo raadiyo muqdisho cali xuseen yaasiin oo loo yaqaano karoodo oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha luqadda talyaaniga ee ka baxaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa akhriyey barnaamij ku baxaya luqadda talyaaniga
come in passato, permetterebbe di nuovo a tanti giovani somali di studiare, di lavorare e di integrarsi perfettamente in Italia con la nascita di associazioni di giovani somali in Italia, dove sviluppare le innate capacità professionali a livelli di preparazione dei giovani studenti, la cui presenza andrebbe a costituire, come è avvenuto in passato, un fattore importante delle relazioni tra i nostri due paesi.
Manta o Asanat Kausub, lavoro con iyo laba iyo labaatanka oo maalin sabti ah waxaan isugu nibi daahfurka barnaamijka talyaaniga inuu ka baxo luqadda talyaanigu oo luqadihii hore uga bixi jiray ahaan jiray oo dib loo soo nooleeyey burburkii kadib laga bilaabo maanta waxaanu sii dayn doonaa ka bixi doonaa idaacadda raadiyo muqdisho labada iyo barhka duhurnimo ilaa saddexda barnaamijka luqadda talyaaniga oo isugu jira warar barnaamijyo kala duwan iyo faallooyin marka laga bilaabo maanta barnaamijkii luqadda talyaaniga ee raadiyo muqdisho wuu furan yahay
waxaa xiriir aad u wanaagsan uu kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya waxaana horay luqadda talyaaniga laga sii deyn jiray idaacadda raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay howlgalka dhan ah kooxaha amni darrada ka geysta magaalada beledweyne cabdishakuur cismaan cali ayaa warkaasi inoo soo diray gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa shir gudoomiye kulan lagaga hadlayay amniga magaalada beledweyne kadib dagaal habeen ka hor ka dhacay magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka ayaa faray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ka howlgala magaalada beledweyne in ay sugaan ammaanka magaalada gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale ka hadlay dagaal habeen ka hor ka dhaca magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in dagaalkaasi ay khasaare kasoo gaareen dadka rayidka
waxaa wax laga xumaada ah oo wax lala yaabo ah oo wax laga xishooda ah in dad waaweyn oo muslima inay muslim yihiin kalarkooda ay ka muuqato inay yidhaahdaan waxaa la weeraray safarkeenu dad buu weeraray safarkii socday aa dad weeraray inay yidhaahdaan war ma hal saaco habeenimaa bini aadan la weeraraa ma koranyaa dad weerarta weerarkii xabadda bilaabi jiray miyuuna ahayn seebaa xabadna loogu bilaabay haddaan weerar ahayn haddaan weerar ahaynse waxaan ka soo duulaynay feerfeer feerfeer maan ka soo duulayn war miyaan qof dhimanayaa dadka ku jirin miyaan qof qabri lagu jirin miyaan wax uun rajaa layska qabin rajo yar miyaan layska qabin soo waxaana inay dhammaanayaan oo dadku hadduu nool yahay la sheekaysanayo oo la kaftamayo sow lama ogaa intaysa diinta islaamka iyo caqliga saliimka mid ka mida uga qoran tahay in inta qof muslimahoo mas-uulahoo safarahoo shaqo qaran soo qabtay la xabadayo la dilo la yidhaahdo asaana weeraray diinta islaamka iyo caqliga saliimka iyo koodisha intay uga qoran tahay waxaa nasiib darro ah in dad dhan ma dhihi karayo waxaan ku sababeeya ma aqaan in aragtidaadu saas noqoto aadaan uga xumaa aadaan uga xumaa aadaan uga xumaa wallahi hadda waxaan rabaa securitiga magaalada degmada beledweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada beledweyne sida wejiga uu leeyahay wejiyahana noo yeesho wejiguu maanta leeyahay wejiyahana noo yeesho hal sano iyo bar wakti ku dhow ayaan catuulaata catuu ku noolayno dib loogu noolaan mayo ma lagu noolaanayo mana lagu noolaan karaba sidaan ku noolayn maba lagu noolaan karaba adeer haddii reer hebel la yahay oo tabasha jirto reer hebel annagaa u madaxa maanta tabashadoona annagaa waxna laga weydiinayaa nin duurka u cararaa in dhalaba waxba laga weydiin mayo nin boorsa dalka ka taalana wax laga weydiin mayo boorso kuwan halka sano ceelgaaliya meeshan horya gadaal ugu carcaranaya ee horya gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano waxaan rabaa arrintaas silaab in laga qaado securitiga saraakiisha amnigaa tihiin securitiga in wax laga qabtaan rabaan securitiga in wax laga qabto securitiga in wax laga qabtaan u baana waxay soo gaartay lafaheenna inaan magaalo dhexmari weyno oo waxaa adeer waxaa leeyahan dadka wax kale miyaa jira haddii nidaamka dawliga xitaa meel la yska dhigo waxa aniga leeyaha waxaan imaa dadka u ah may aniga laydilaa aastaxoo layskula jira aniga in laydilo ma layskula jiraa ma layskula jiraayo cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne
maxkamadda racfaanka degmada buuhodle ayaa maanta dhaarisay toddoba xubnood oo ka mid noqon doona xildhibaanada golaha deegaanka maxamed cali bile ayaa warkaasi inoo soo diray maxkamadda racfaanka ee magaalada buuhoodle ayaa waxa ay maanta dhaarisay toddoba xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada buuhoodle ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xildhibaanadan oo horey tiradooda uga maqnaa golaha deegaanka ee degmada buuhoodle waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlayay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee magaalada buuhoodle sheekh maxamuud cabdi jaamac
in culays weyn iyo xil weyn ugu fuulay in xubin ahaan in xilkii saarnaa iyo waajibaadkii saarnaa inuu si daacada oo awooddiisa ah uu u guto waa looga baahan yahay iska ilaaliyo waxyaabaha ama corruptionka ah ama isdabamarinta ah ama daacadnimo darrada ama xilgudasha la-aanta inuu iska ilaaliyo waajibka saaran uu yahay marka amaam allaahi amaam annaasba waa lagula xisaabtamayaa marka taas waxaynu isku booranaynaa oo naftayda iyo naftiinaba u dardaarmayaa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala kaga cabsanno waajibaadka ina saarna aynu garanno xilka aynu qaadna aynu ka soo baxno allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu idinku asturo xilkaas idinfuuraya inuu idinku asturo baan ilaahay subxaana wa tacaala idinka baryayaa waxa weeye deegaankan deegaan ballaaran weeye degmada buuhoodle wax fara badan baa ka dayacan oo ka hadlaysan awoodiina dee qofku fataqullaha mastadactum ilaahay waxaad awooddo intaad awooddo alla ka cabso marka qof walba inuu iska nigeysnaado weeye awooddiisa daacad noqdo oo wuxuu qaban karayo inuu qabto wuxuu hagaajin kara inuu hagaajiyo waxaana ugu dambayntii halkaa ka hadlay oo ka warbixiyey xildhibaanadan maanta lagu soo kordhiyey golaha deegaanka ee degmada buuhoodle gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada buuhoodle shawr cabdilaahi maxamed iyadoona ugu dambayntii halkaa lagu dhaariyey toddobadan xildhibaan ee ku soo biiray golaha deegaanka ee degmada buuhoodle sidaynu wada soo nahay low lamber sevenka degmooyinka eeda soddon iyo saddex ayaa laga dhignay degmooyinka degmaduna waa ee shan halkan waxaa jooga maanta aan maxkamadda keenay golo deegaana oo beel ahaan ka maqnaa golaha deegaanka waqti dheer ba nagu qaata inaan beeshii iyo ku qancino deegaankaba xubin isagoo istiqaalo soo gudubsaday oo waxa weye ka horna doorashada maqnaa sidii noo maqnaa oo isna waxa weye beddelkeedii joogo lix xubnood iyo xubinta bedelka todobada xubnood ayaan maanta maxkamadda keenay insha allah koley raafaanka iyo tirshada kuwaadna aanu ku amrnayn ama aanu marinaynaa dhaarintii golaha deegaanka si ay xildhibaanad xasaanad leh u noqdaan maxamed cali bile warbaahinta qaranka soomaaliya buuhoodle
taliyaha cusub ee ciidanka asluubta puntland ayaa maanta kormeeray xabsiga dhexe ee gobolka nugaal isagoona xog wareystay xaaladda maxaabiista ku jirta yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkaasi inoo soo diray kormeerka taliyaha ciidamada asluubta puntland iyo wasiiru dowlaha cadaaladda arrimaha diinta dhaqan celinta iyo dastuurka puntland ayaa ujeeddadiisu ahayd ogaanshaha iyo ukuurgelidda xaaladda nololeeda maxaabiista xabsiga weyn ee garawe oo ay ku jiraan boqolaal maxaabiis oo lagu soo xiray dembiyo kala duwan xabsiguna uu sameeya dhaqan celin iyo hayn xabsi oo wada jira taliyaha ciidamada asluubta puntland sarreeye guuto bilo faarax cali ayaa tilmaamay in maxaabiista loo sameeyo dhaqan celin iyo barista xirfado kala duwan oo la bara intay xabsiga ku jiraan si gaarana u xusay shaqada dhabtaa ee looga baahan yahay ciidamada asluubta saaad og tahayba halkan waxaa ku jira dad gaadhaya kun maxbuus dadkaasi wax walba way isugu jiraan waxaanu garannay inay dadkan u baahan yihiin intooda badan intooda badan dhaqan celin dhinaca akhlaaqda iyo dhaqanka wax la baro marka magacii asluubeed inaanu dabaqno oo aanu ku dabaqno inaanu nahay ciidanka asluubta ee wixii asluub xun ee loo keeno asluub u sameeya oo si cilmiyaysan ugu sameeya oo waxbara ilyaas cabdi maxamed wasiiru dowlaha cadaaladda dhaqan celinta arrimaha diinta iyo dastuurka puntland ayaa dhankiisa farxad ku tilmaamay kormeerkaani xusayna in wasaaradoodu ay dhinacyo badan ka kaabto xabsiyada kala duwan ee puntland kormeer ku samayno xabsiga weyn ee magaalada garowe kormeerkaasoo noqon doona insha allahu tacaala mid joogto ah aan ahaan doonin inaan ku samayno xabsigan keliya ee xabsiyada puntland ku yaala oo dhan aan u tagno awal kormeerkaas noocaasa waxaa samayn jiray wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo taliska guud ee usluubtana waxaa ka dhaxaysa shaqo wadaag shaqada oo ay kala akhbaar qaataan sidoo kale wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celintu xabsiyada waxay ula shaqaysaa si dhow waxay u doontaa kaalmada iyo mucaawinooyinka ay u baahan yihiin oo dhan bay u raadisaa hadday ahaan lahayd waxbarashada hadday ahaan lahayd caafimaadka hadday ahaan lahayd cuntada iyo sida ay u nool yihiin intaba waxyaabaha noocaas oo dhan ay ka caawin jirta iyadoo kaashanaysa hay-adaha maxalliga ah ee dalka ka dhisan taliyaha ciidamada asluubta puntland ayaa kormeero kala duwan ku sameeyey xabsiyada waaweyn ee puntland si uu ugu kuurgalo xaaladahooda kala duwan iyo baahiyaha ay qabaan kadib magacaabistiisii madaxweynaha puntland yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalka sacuudiga ayaa ka qayb galay xiritaanka tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay jaaliyadda soomaalida ee magaalada jidda cali jaamac cilmi cali kuus ayaa warkaasi inoo soo diray
la taliyaha arrimaha xiriirka qunsuliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda mudane cali nuur macalin xogayaha koobaad ee ergada joogtada dowladda soomaaliya u fadhiya ururka o i c mudane maxamuud cumar jawle gudoomiyaha guddiga isboortiga ee jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda mudane aweys amiin cabdullah kaaboy mas-uuliyiin ka tirsan xiriirada isboortiga jaaliyadaha wadamada afrika ee magaalada jidda iyo dadweyne aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay daawashada ciyaartii faynalka ee koobka jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda koobkaasi oo ay ku baratamayeen ilaa iyo labayo labaatan kooxood ee ciyaartooyda kubadda cagta ee jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda ayaa waxaa ciyaartii kama dambayska ahayd isku haleelay kooxda magaalada marka iyo magaalada jowhar halkaas oo ay guusha ku raacday kooxda magaalada marka oo libantaasi ku hantiday rigoorooyin loo dhigay labada kooxood kadib markii labada geesood ay isku mari waayeen laba gool iyo labo wakhtigii loogu talagalay ciyaartaasi haddaba la taliye mudane cali nuur macalin ayaa waxaa dhammaadkii ciyaartaasi kadib kooxda magaalada marka guddoonsiiyey koobkii loogu baritamayay koobka jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda iyadoo mudane jawle iyo mas-uuliyiinta kalena ay guddoonsiiyeen kooxda jowhar abaalmarinta kaalinta labaad ee tartankaasi iyo guud ahaan shahaadooyin qadarin ah ee loo fidiyey guddoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda mudane abees amiin cabdullah kabooy tababarayaasha qaar ka tirsan ciyaartooyda iyo qaybihii kale ee doorka weyn ku lahaa guushii laga gaaray tartankaasi koobka jaaliyada soomaaliyeed ee magaalada jidda guddoomiyaha isboortiga jaaliyada soomaaliyeed ee magaalada jidda iyo guddigiisa ayaa dadaal weyn ka wada horumarinta tayada ciyaartooyda jaaliyadda si mustaqbalka ay kaalin mug leh uga qaataan xaqiijinta siyaasadda soomaaliya iyo ku wajahan sidii loo diyaarin lahaa jiilal hormuud uga noqda kaalinta isboortiga ee dalka soomaaliya cali jaamic cilmi cali kuhus raadiha iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya halka warkaasi kala socotaana waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka ugu yaraan laba-iyo toban qof ayaa ku dhimatay saddex iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen isbuurasho ka dhacday goob lagu cibaadaysto oo ku taalla kashmiir saacadihii hore ee sabtida maanta sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalka hindiya ugu yaraan labaiyo toban qof ayaa naftooda ku waayey saddex iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen ayuu yidhi mid ka mid a saraakiisha sare ee dowladda sargaalka ayaa intaasi ku sii daray khasaaruhu waa uu badnaan karaa maadaama dariiqa loo maraa macbadka buurta sare ay ka buuxaan dad cibaadaysanaya oo isku dayaya inay sameeyaan booqashooyinka sanadka cusub iyo ducooyinka ay dadka hindiya akhriyaan sanad kasta bogga rasmiga ee twitter-ka ee c n n news faraciisa hindiya ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey isbuurashada iyo khasaaraha sawiro lagu baahiyey telefishinka ayaa sidoo kale muujinaya dhowr baabuur oo ambalaas ah kuwaasi oo ku yaacaya goobta uu shilku ka dhacay guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa warkii habeeney aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkaa waxaa idiin soo saaray idiinna warramayey anigoo ah maxamed cabdulaahi rooble sidaas iyo ammaano allah